بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaynu soo wadnay kitaabkii safiinatu salaa waana darsigeennii saddexaad waxaynu ku soo guda jirnay shuruud salaa salaadda shuruuddeedii aynu soo qaadannay hal shardi oo ahaa shardigii alطahaaratu min annajaasa najaasada in daahir laga yahay shardigii labaad buu gelayaa musanifku raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi athaani طahaaraة bاlwuduءi wاlgusli shuruudii salaada waxaa ka mid ah shardigan labaad oo ah طahaaradii ku imanaysay weysada iyo maydhashada qofkii aan weyse qabin inuu weysaystaa waa sharطi min shuruuطi صixaةi الصalaaة qofkii maydhi ku waajibay isaguna inuu ka maydho wixii markaa maydhiga keenay iyaduna waa waajib waana waxay culammadu xada u yaqaanaan طahaaradani waa طahaarada culammadu ay yaqaanaan طahaaraةu alxada xadaثku markaa waa maxay xadaثku waa maa أwjaba اlwuduءa aw اlgusla waxa ama weyse waajibiya ama maydhi waajibiya ayaa xadaث la yidhaahdaa hadduu markaa wixii weyse waajibinaya xadaث asqara baa la yidhaahdaa wixii maydhasho waajibinayana waxaa la yidhahdaa xadaث akbar ah haddaba labadaaba qofku waa inuu daahir ka yahayo uu weyse qabo sidoo kale aan maydhi ku waajibin ama alwuduءu weysadu ama alwudu weysada miyaa haddaynu isaga ku horayno haddaynu weysada ku horayno fafuruuduhu sittatun weysada arkaanteedu faralladeedu ama waajibaadkeedu lix weeyi aan weysadii asaxaynin ilaa la wada helo alawalu waajibka koobaad ee weysadu ay leedahay niyatu طahaarati lisalaati in qofku uu niyoodo inuu u طahaaro qaadanayo salaadii aw rafci اlxadaثi ama inuu niyoodo inuu xadaثkii iska kor qaadayo aw naxwihimaa ama wixii lamid ah sida inuu musxafka qur-aanka ah taabashadiisii bannaysanayo oo kale inuu u weyse qaato oo u niyoodo inuu tahaaro qaadanayo si uu musxafka qur-aanka ah u qaato ama inuu tahaaro qaadanayo oo uu markaa waxa weye si uu u tawaafo haddii uu kacbada joogo oo kale markaa deetana uu markaa xubnihii weysada loogu talagalay uu maydho marka wuxuu noqonayaa qof markaa tahaaradii xadadka la yimid sidoo kale hadduu niyoodo un inuu weysaysanayo hadduu weyse niyoodo iyada lafteedu waa caadi way ku filan tahay inuu weysaysanayo hadduu qofku niyoodo niyadii waajibka ahayd way kaga dhacaysaa niyatu طahaarati lisalaati qofku inuu niyoodo inuu salaadii u dahaaro qaadanayo aw rafci اlxadaثi ama inuu xadaثkii iska kor qaadayo xadadka waynagii nidhi waa waxaan weysada waajibinaya marka inuu waxaa iska kor qaadayo hadduu niyoodo iyaduna way ku filan tahay aw naxwihimaa ama wixii labadaa lamida hadduu niyoodo iyaduna waa la mid sida inuu qur-aankii qaato oo kale inuu dawaafo inuu u dahaaro qaadanayo hadduu niyoodo oo kale inuu weysaysanayo hadduu niyoodo oo kale iyaduna way ku filan tahay halkuu ka niyoonayaa bilqalbi waa in qalbigiisa niyadaasi ay ku jirto marka maxaa meeshan lagu saarayaa waxaa lagu saarayaa haddii qofku dadka qaarkood ba waxaa dhici karta markaad suuriga gasho waxaa kuu caado ahayd inaad weysaysato caadadaadu saasay ahayd marka maxaa dhacaysa mararka qaarkood markaad suuliin ka soo baxda adigoon isogeyn wax kale ka fikiraya inaad intaad meeshii weysada iska fadhiisato aada xubnihiiba markaad lugaha maraysa uun oo sooniga weysaystay aad tidhaahdo ila waa weysaystayba waxaan leenahay weysadaasi kumay asixin maxaa ka maqan niyadii baa ka maqan niyadii baa ka maqan waad la qabsatay uunoo adigoon isogeyn baad fadhiisatay xubnihii o dhan waad maydhay waxba meeshaa weysa ma jirto maxaa yeelay weyse aada u qasaday oo aada niyeysatay may ahayn dadka qaarkood waxaa laga yaabaa isagoo ama kubad ka yimid ama wax ka yimid inuu farxashuu doonayaa markaa meeshii uu ku weysaysan jiray buu fadhiistay si uu u farxasho deetana maxaa ku dhacaysa wuu isyari laawayaa isagoo xubnihii oo dhan ba maydhay ayuunbuu isarkaya iska daa kolka horeba weyse waan u baahnaaye hadduu idhaahdo sidaa waxba ugu socon maayaan markaa weysadaasi ma jirto waxaa ka maqan niyadii baa ka maqan waa in markaa markaad xubnahan maydhaysay niyadaadu ay ahayd weysayso bilqalbi markaa qalbigaa wax laga niyoodaa qalbigii waa in saasi ay ku jirtay maca awali gaslin min alwajhi ay maca awali gasli shayin min alwajhi waa inuu markaa niyadaasi uu la yimaado maydhiga ugu horeeya ee wax wejiga ka mida uu maydhayo marka ugu horeeya wejiga aada biyaha taabsiinayso waa in niyadaasi ay kugu jirto ah weysayso intaa kadib haddaad doonto iska mashquulba oo maskaxda wax kaleba hadday doonaan ha ka fikirto oo ma ma xubnihii markaad saa ku wada maydho markaad wejiga maydhaysana aada xasuusnayd inaad weysaysanayso dabeetana wejigii aada biyaha gaadhsiisay adigoo weyse niyeysan sidaana aad wejigii ku maydha iyo xubnihii ka dambeeyeyba markaasay ku asaxaysa laakiin markaad wejiga maydhaysad wejiga biyaha taabsiinaysay haddii niyadu aanay jirin de waxa weeye markaa wejigaasi ma maydhmin oo maydhigaa wejiga aada maydhay maydhi asaxay maaha maxaa yeelay niyala-aan buu ku yimid markaa markaad cibaadadii bilaabayso waxaa lagaa doonayaa niyadii inay jirto intaa kadib haddaad mashquusho laakiin cibaadadii aada dhammaysato niyala-aan way ku asaxaysaa adigoo iska mashquulsan baad cibaadadii dhammaysatay laakiin bilowgiibay niyadu joogtay way ku asaxaysaa cibaadadaasi mid markaa ku asaxday ayay noqonaysaa markaad wejiga maydhaysa waad isxasuusnay inaad weysaysanayso markii dambena waad mashquulshay adigoo haddana lugaha maydhayun baad saragtay xubnihii kalena inaad soo maydhay baad saragto waad soo wada maydhay weysadu way ku asaxaysaa oo sheekh mabaan tukaan iyo waxbaan ka fikirayo hawlahaasaan ku jiray waxaan leehay mushkilad male mar haddii markaad bilowgii wejiga aad ku bilaabaysay niyadaasi ay joogtay athaani rukniga labaad ama faralka labaad ee weysadu ay leedahay gaslu lwajhi waa in wejigii la maydho wejigii in la maydho weeyaan haddaba wejigu waa intee min mabda'i tastiixi اljabhati ballaca ama ballaadhka jabhadu halkuu ka soo bilaabmo jabhadii saasay u ballaaran tahay halka ay ka soo bilaabanto ee aclaheeda halkeeda ugu sarraysa ah tasdiixeedu markaa waa sadxigeedi iyo ballaarhkeedii halka ay ka soo bilaabanto oo dee madaxa aakhirkiisiiya sida markaa caadiga abaa la yidhi halka timuhu ay ka biqlaan timuhu halkay ka baxaan madaxu ay ka bilaabmaan sida caadiga ah sida caadiga ah maxaa loo leeyahay waxaa lagu saaraya qofkii bidaarta lahaadee ama salaaxyo dhaadheer iyo maarata iska lahaayo timihiisuba ay meel fog ka bilaabayeen intaa shisha noqon mayso weji noqon mayso sida caadiga ee dabiiciga ah halkay ka bilaabmaan timuhu wixii ka soo roga weeyaan wejigu waxaa kaloo la saarayaa dadka qaarkood ba aqam baa la yidhahda af carabiga qof timihiisu ay wejiga soo gelayaanoo ilaa intani ay maaragtay tima kule baa jira kaana aqam baa la yidhahda af carabiga kaa aqamka ah isagana de waxaa la doonayaa timahani wejigii bay ku yaallaana xaggaa ka shishaysa inuu ka soo bilaabo maydhiga wejiga min mabda'i tastiixi اljabhati jabhada ama wejiga waxa wey qaybtiisan sare jabhadu waa intaa qaybtaa sare ayaa jabha la yidhaahdaa halka ay markaa ballaceedu ka soo bilaabmayo halkeedaa sare ah ilaa muntaha dhaqani ilaa halka uu ku dhammaado lafta garhku dhaqan bitaxriik oo daalka iyo qaafkaba la fadxiyo dhaqan la yidhaahdo diqnina waa la yidhahdaa bikasri daal wa sukuuni اlqaaf dhaqan baa ayaa markaa caan ah oo labadaba la fadxiyo diqnina iyadana waa la yidhaahdaa haddaba laftaa garhka halka ugu hoosaysa oo halkaa noqonaysa ayaa wejigii uu ku joogaa waa qofkii aan gadh lahayn kii gadh lahaana sheekhaa inoo sheegi doona wa min aluduni ila aluduni sidoo kale waxaa markaa wejigii uu noqonayaa halkaa waa dherarkii dherarkii wejigu wuxuu noqonayaa halka timaha madaxu ay ka bilaabmaan laga soo bilaabo sida dabiiciga ah ilaa laftaa garhku halka ay ku dhammaato intaas ayaa wejiga balli dhararkiisii uu noqonaya ballarkiisiina intuu noqonaya wa min aluduni dhegta laga soo bilaabo watadkeeda watadkeedu waa inta yara halkan goonida ugu taala dhegta ayaa wataduludun baa la yidhahda af carabi soomaaliga malaha magac gaara male watadku sidiisa caadiga waa qodinka marka taandhada la dhisayo wixii lamidka ah qodinka yaree banaanka lagu qotobiyo si xadhiga loogu xidho ayaa watad la yidhahdaa markaa de waa iska qodin oo kale halkaa iskaga yaala watad baa markaa la yidhahdaa watadkaasu markaa wejigu ka bilaabmaya watadkaa wixii dhinacaan uga rogman ilaa iyo ka kale laga gaadhayo iyo de mid walba wixii ku beegan marka kaa iyo wixii sare ugu beegan intaasi ayaa waxa ay noqonayaan wejigii iyo wixii ka hooseeya tanna waa markaa waa lamid markaa ballarkiina saasuu noqonaya ilaa baaطina lixyati الrajuli wa caaridayhi اlkahiifayn halkan istinaagaasi wuxuu u noqonayaa sidoo kale waxaa wejigii soo gelaya timihii ku dhex yaalla intaa iyo timihii garhka garhkii wuxuu ka tirsan yahay isaguna kii dhabanka ku yaalay oo caaridka af carabiga la yidhaahdo ama shacaru lcaarid la yidhaahdo iyo lixyadiiyo laftan hoose timaha ku yaallaah iyaduna waa garhkii canfaqadiiyo dabintan hoose timaha ku yaalla ah iyaduna way soo gelaysaa shaaribkii ama shaarubadii oo dabinta sare timaha ku yaalla ah waxaasoo dhan sunnayaashii waxaasoo dhan waa in la maydho marka maca garhkii wuu soo gelayaa wejigii laakiin garhki waxaa soo gelaya uun daahirkiisa markuu daahirku garhku markuu kaiif yahay kaiif waa garhkii cufnaa hadduu garhkii cufan yahay oo inuu cufan yahayna waxaa lagu garanayaa baa la yidhi qofka kuu sheekaynayaa markaanu diirkii ka dhex arkayn haddii maaragtay wax haraggii ama diirkii uu ka dhex muuqdo garhka garhkaasi kaiif maaha waa khafiif qofka kuu sheekaynayaa marka timihii ay ka qarinayaan diirkaagiina garhkaa maxaa la odhanaya waa kaiif baa la odhanaya wuu cufan yahay haddaba kaa cufan isaga dushiisan sare unbaa wejigii kamida oo la maydhaya dushiisaa sare maxaa baxay markaa xaggan luqunta xigta maarata xigta qoorta qaybtan qoorta xigtaa wejigii ka mid noqon mayso in la maydhaa waxba waajibi mayso gudahuna dhinacan iyo dhinacan inta udhaxayso gudihiiya iyaduna noqon mayso wejigii ka mid noqon mayso in la maydhaa iyadana waajibi mayso idan waxaa waajibaya waa wejigii intaa aynu soo sheegnay ahaa iyo garhkii ama ha noqdo kii markaa daamanka ku yaalay ama kii xaggan hoosea ku yaalaybe haddii uu cufan yahay intiisa muuqa muuqata ee qofka kaa soo horjeeda u muuqata haddii aanu cufnayna uu khafiif yahay timahaasoo dhammi wejigii bay ka mid yihiinoo guda iyo dibadba waa la maydhi oo ilaa diirkaa la gaadhsiin biyaha mar haddii garhku uu khafiif yahay haddaba halkaasuu ka istinaanaya wuxuu yidhi ilaa baaطina lixyati rajuli waxaan waajibayn uun oo laga soo reebayaa baaطina lixyati الrajuli ninka garhkiisii qeybteeda gudaha ee baaطinka ah markaa baaطinkii waa inaga sheegnayo qeybta xaggana way noqonaysaa way soo gelaysaa xaggan qoorta ah gudihiina waa saas oo kale labadaaba waa la soo reebaya ilaa baaطina lixyati الrajuli nin garhkii baaطinkiisa mooyaane gudihiisa mooyaane wa caaridayhi iyo daamankiisa maaragtay timaha ku yaalla kuwii garhka una de af soomaliya garbu waxaaso dhan ba noqonayaa iyagana gudahooda alkahiifayni labadaa baaطin ee kaiifka ah markay kaiif yihiin lixyadii iyo shacarkii caaridku ama timihii daanku markay cufan yihiin labadaba gudihii in la maydhaa waajibi mayso oo baainkii baa la soo reebi labadubana waa markii markaa de min rajulin ay yihiin nin laakiin haddii qof dumara garh u soo baxo oo garh fiican yeelato oo u cufnaado waxaa la yidhi iyada markaa gudaha inay maydho ay diirka haragga gaadhsiiso biyaha yaa waajib ku ah maxaa yeelay garhkeedan iyadu inay xiirtaa la doonayaa lamaba doonaynin inay daysato marka hadday daysatay sidii fiicneed ay khilaaftay dee waxaynu ku waajibinaynaa markay weysaysanayso inay diirka gaadhsiiso inay gaadhsiiso markaa biyihii saasuu markaa ilaa baaina lixyati rajuli uu leeyahy lixyati rajuli markuu leeyahy wuxuu saarayaa qofkii dumar ahaydee tima usoo baxeen ee markaa garh yeelatay ilaa baaطina lixyati الrajuli wa caaridayhi alkahiifayni labadii cufnaa marka caarid waa maxay waa timaha daanka ku yaal garhka qaybtiisan daanka ku yaal kana waa caarid kana waa caarid marka caaridayn baa la odhanaya soomaaligana waxoo dhan waa wada garhki lakin af carabiga lixyadu waa inta intan markaa ku taalo markaa laftan hoose ka dulbaxday iyaa lexyo la yidhaahda kuwana caarid baa la yidhaahda athaalith waajibka saddexaad gaslu lyadayni labadii gacmood in la maydho maca almirfaqayni maca xusullada labadii gacmood maca xusullada in la maydho markaa gacantii o dhan waad maydhaysaa ilaa xusulka xusulka laftiisiina waad maydhaysaa waa waajiba uu soo gelaya gacantii kalena waa saas oo kale alraabic ka afraad masxu aqali shayin wa waa waxa wax ugu yar in la masaxo ee min basharati الra'si timihii madaxa ah diirkii madaxa aw min shacarihi ama timihiisii idaa lam yakruj haddaanu ka baxaynin almamsuuxu waxa la masaxay minhu min ashacari ee timaha ka mid ihi bilmaddi haddii la jiido can xaddi ra'si xuduuddii madaxa waajibka afraad waa in madaxii la masaxo haddaba madaxoo dhan in la masaxaa maya wax un ka mid ah wax uun madaxii ka mid a in la masaxo waxaa ka mid ihi markaa ama diir buu noqon ama timo lugadaa kala dooran haddaad bidaar leedahay maalan oo qayb madaxii ka mid ihi ay bannaan tahay inaad intaa uun qayb ka mida masaxdo oo diirkaasu sidaa biyaha u mariso ood qoyso iyo inaad halka timaha a mariso labaduba adigaa markaa khiyaarka u leh lagu odhan maayo waxa weeyaan diirka la doono iyo timaha la doono mida timuhuna way ku asaxayaan in la masaxo diirka in la masaxaana way asaxaysaa laakiin markaad timaha masaxdo shardi baa inoo xidhan oo shardigaasi waa maxay haddii timahaagu ay dheer yihiin inta aad masaxday haddii la jiido oo lasii daayo waa inaanay madaxii ka baxayn oo dumarkii oo kale dee timo dhaadheer bay leeyihin marka hadday guudkii uun xagga sare ka masaxdo dee ka gudi maayo maxaa yeele hadday sii dayso maxaa dhacaya hadday sii dayso de intii ay masaxdayba inay halkan usoo laalaadaan laga yaabo marka waxay la mid noqonaysaa uun iyadoo intay halkan ka qabatay masaxday dee madax bay masaxday baa la odhanaya markaa qofkii halkan wax ka masaxay madaxiibuu masaxay miyaa la odhanaya la odhan maayo markaa haddaba markaad timaha masaxayso inta timaha ee aada masaxday waa inaanay haddii la sii daayo oo dhinaci ay ka dhaadhici lahayd loo sii daayo aanay madaxii ka gudbayn oonay madaxii dhaafayn masxu aqali shayin waxa wax ugu yaraa min basharati ra'si madaxa diirkiisii ah aw min shacarihi ama timihiisii ah idaa lam yakruj ilmamsuuxu waxaan la masaxay ee timaha ihi minhu ee timaha ihi marka aanu ka baxaynin bilmaddi haddii la jiido can xaddi ra'si xadkii iyo xuduuddii madaxa aanu ka gudbaynin alkhaamis rukniga shanaad gaslu rijlayni maca alkacbayni in la maydho labadii lugood ilaa iyo kuraamaha oo kuraamuhuna soo gelayaan labadii lugood waa in la maydho ilaa iyo kuraamaha oo kuraamuhuna ay soo gelayaan marka gacmihii waa inagiin idhi waa la maydhayaa ilaa iyo ay soo gaadhaan xusulladu oo xusulladuna ay markaa waxa weyaan ay ka mid noqonayaan inta la masaxayo la maydhayo lugihiina waa saas oo kaleo markaad maydho waa inaad soo gaadho ilaa kuraamihii iyo weliba kuraamuhuna ay soo galaan maydhiga oo la maydho asaadisu rukniga lixaad tartiibuhu kamaa dakarnaahu waa in weysada loo tartiibiyo loo kala dambaysiiyo sidaynu u sheegnay niyadiiba u horeynayso markaad wejiga biyaha taabsiinayso waa inay niyadii jirto kadibna aad markaa sidaa wejigii ku maydho wejigii waxaa ku xigaya gacmihii oo gacmuhu wejigay ka dambeeyaan lagama horraysiin karo waxaa laga yaba dadka qaarkood waxaa sunno ah intaanad wejiga maydhin inaad de faraxalato horta markaa aad faraxalatay dee intan kafeynka ama curcurada waad maydhay ma la odhanayaa hadhow markaad wejigii maydho intan unbaa dhimana intan un maydh may la odhan maayo oo maydhigii hore faraxalka ahaa kaa gudi maayo kafaynka maydhigoodii maxaa yeelay de isagu wejigiibuu ka sii horreeyeyba faraxalkanaad faraxalatay wejigiiba wuu ka horreeyey sidaa daraaddeed kaama gudayo maydhigii gacmaha oo noqon maayo intan la odhan maayo horead u soo maydhae intan dambe uun maydh la odhan maayo waa inaad gebigeedaba saani aad haddana u wada maydhid wejiga dabadood markaad markaa labadii gacmood maydh markaa labada gacmood iyagu tartiib waajiba male kamaa dakarnaahu waa kanina yidhi labada gacmood marun buu inoo wada sheegay inoomuu kala sheegin sidaa daraaddeed labadii gacmood haddaad isku mar maydho ama aada bidixda horreysiiso weysadu way ku asixi laakiin waxa sunnuhu yahay inaad midigta horraysiiso bidixdana ku xigsiiso labadii lugoodna marunbuu inoo wada sheego inoomuu kala qaadin iyaguna waa saasoo kale haddaad hal marun biyaha saa u wada geliso adigoo weysadii niyeysan way ku asixi sidoo kale haddaad bidixda ku horraysiiso midigtiina aad haddana marka dambe maydho iyadana way ku asixi laakiin sunnihii unbaad khilaaftay sida sunnihii waa maxay inaad iyagana midigta aada horraysiiso wayajibu waxaa waajibaya fi lwajhi wejiga iyo walyadayni labada gacmood iyo warijlayni labada lugood gaslu juz-in in wax la maydho fowqa xuduudihaa xuduuddeeda ka sarreeya maca jamiici jawaanibihaa dhinacyada oo dhanna laga maydho markaad wejigii maydhayso waxaa waajibaya inaad madaxii wax ka mida maydhade si wejigii aad u wada koobsato markaa dhinacaa waa inaad wejigii ka ka dhaafto xaggana waa inaad ka dhaafto dhegtii gaadho oo dhegtii wax kamidihii uu maydhmo xagga lafteeda waa inaad soo gudubto oo de waxa weeye xaggii hoose wax kamidihii uu maydhmo markaasaad wejigii wada koobsatay laakiin haddaanad sidaa yeelin dee wejigii wax kamid a ayaa tegaya oo aan markaa waxa weeye aan maydhigii aan aan aan aan maydhmaynin markaa si wejigii u wada maydhmo waxaa qasab noqonaysa in dhinac walba wejigii laga gudbo oo wixii dhinacaa ka xigay la gaadho sidoo kale gacmihii markaad maydhayso si xusulkii u wada maydhmo waa inaad cududii dee aad qayb ka maydhaa ood gashaa markaad cududii gasho waxaad markaa yaqiinsatay inaad maydhay suxulladii inaad maydhay ayaad markaa yaqiinsanaysaa lugihii waa saasoo kale kuraamihii waa inaad soo dhaafto wamaa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun tay odhan jireen wey gaslu juz-in baa markaa waajibay wax in la maydho fowqa xuduudihaa mid walba xuduuddeedii ka sarreeya maca jamiici jawaanibihaa iyadoo ay la jirto dhinacyadeedii oo dhani mid walba oo markaa wejigii dee dhinacaa sare iyo dhinacya maxaweye midig iyo dhinacii bidix iyo xaggii hoose intiiba waa inaad u dhaafto gacantii iyadana dhinac walba waa inaad markaa u dhaafto halkii waajibku ahaa lugtiina waa saas oo kale wa an yajriya almaau waxaa kaloo waajibaya in biyuhu ay ordayaan oo yaacayaan biabcihi sidii abeecaddiisu ahda u soconayaan calaa jamiici ajzaa'iha waxa weeye xubnahaasoo dhan qaybaheeda kala duwan biyuhu waa inay dul yaacayaan waxaa la diidayaa inaad qoyso uun intaad intan waxa weyaan uqooqeyso aad tidhahdo waan wada gaadhsiiyey waxaasi mayri lama yidhaa mayri maxaa la odhanaya markay meeshii biyuhu dul cararaan biyihii markay meeshii dul cararaan ayaa mayri la odhanaya markaa iska ilaali khaasatan markay biyuhu kugu yar yihiin oo kale eed markaa waxa weeyaan doonayso inaad isla gaadhsiiso inaad qoyaanka u wada gaadhsiiso waxaa mayri lama yidha waxaa la doonayaa meel walba biyuhu inay markaa waxa weeyaan ay dhaqaaqeen oo iyagoo markaa waxa weye socda aada markaa gaadhsiisay wa an yajriya almaau biabcihi sidii abeecadda u ahayd biyuhu waa inay u dul yaacaan calaa jamiici ajzaa'iha xubnaha oo dhan ee waxa weeye qaybaheeda kala duwan wa yubطiluhu halkan wuxuu markaa ka gelayaa weysada maxaa jebiya weysada maxaa jebiya oo xadaث ah ayuu inoo sheegaya wuxuu yidhi wayubطiluhu weysada waxa jebiya kulu maa wax wal oo kharaja ka soo baxay min alqubuli waاduburi qubulku waa xubinkii hore kaadidu ka soo baxaysay duburkuna waa xubintii dambe markaa iyadana saxaradu ay ka soo baxaysay markaa labadaa xubin wax allo wixii ka soo baxa ayaa weysada jebiya wixii ka soo baxay caynan shay markaa jirmi iyo jidhla ha noqdo aw wariixan ama hadduu doono dabaylba ha noqdee wax allo wixii labadaa xubin ka soo baxaa weysada wuu jebiyaa ama ha noqdo hawo ama ha noqdo wax la taaban karayo oo jirmi iyo jidh leh hadduu dhagax ka soo baxo haddii wa wixii la yaqaanay dakaadidii iyo saxaradii ay ka soo baxaan hadday maarata waxa weya neeftii ka soo baxdo haddii dhiigba ka soo baxo haddii dirxi uu ka soo baxo wax allo wixii ka soo baxa yaa jebiya haddiiba qofka maalan de waxa weeye baadhitaan dhakhtar iyo wax ku socdeen oo markaa wax la geliyey deetana laga soo saaray markaa uu sidaa usoo baxo gelintii waxba kuma jabin weysada kuma jabin laakiin wixii la geliyey markuu ka soo baxo waxaa la odhanayaa labadii jid waxbaa ka soo baxay marka adu halkaasun baa taagnaanaysaa labadaas meelood wax ma ka soo baxeen hadday wax ka soo baxaanba weysadii way jabtay laakiin wixii galaa weysada ma jebinayaan wa yubطiluhu waxaa haddaba jebinayaa kulu maa wax wal oo kharaja min alqubuli waاduburi ka soo baxay ama qubulka xubinkaa markaa kaadida ama marka waxa weye xubinkii saxarada oo duburkiiya ka soo baxay ayaa markaa weysada jebiya caynan waxaa soo baxay shay la taaban karo oo ji jirmi leh ama jidhla ha noqdo wa riixan ama hawaba ha noqdo iyo neefe waxaa kale oo jebiya laba wa lamsuhumaa labadaa xubin in la taabto ayaa iyaduna weysada jebisa oo markaa ayay ka jabaysaa ma qofkii taabtay mise kii la taabtay kii taabtay labadaa xubin qofkii taabta weysadu way ka jabaysaa walamsuhumaa labadaa xubin oo la taabto ayaa weysadu qofkaa taabtay kaga jabtaa bibutuuni raaxati laakiin waa haddii lagu taabto baabacada inteedaa markaa gudaha ah aynu baabacada inagu uma naqaano de inagu baabacada xaggan uma naqaanaan umalaynaya batnu raaxa waa intaa inagu aynu calaacasha unaqaan baabacada unaqaana gudaha intaasi iyo aw butuuni اlasaabici bibutuuni الraaxati aw اlasaabici mar hadduu butuun yidhi dee inay markaa asaabicdan lagu cadfo unbay iska noqon bibutuuni الraaxati raaxada ama baabacada gudaheedan aw ilasaabici ama faraha butuuntooda faraha iyagana qeybtoodan gudaha ah ee baatinka loo yaqaano intaa iyadana haddii lagu taabto ayay markaa weysadii jabaysaa min nafsihi qofku isagu hadduu istaabto oo isagii xubinkiisii uu taabto aw hayrihi ama qof kale uu taabto xubinkiisii marka ayuu ka jabayaa qofkaa taabtay hadduu isagii istaabto dee wuu weyse jabay haddii qof kale xubinkiisii uu taabtana ama ha u banaanaatay inuu taabtaa ama xaaraan ha ka noqotee isagana weysadii way ka jabaysaa walow liwaladihi sagiiri hadduu doono qofkaa kale uu taabanaya ilmihiisii yaraayoo kaadida uu ka maganayaba ha noqotay marka hooyadii hadday ilmihii yaraa kaadida ka magadho iyadoo weyse qabtay oo ay markaa dabadiisii taabato ama markaa xubintiisii buuryadii ay taabato dee weysadii waa jabtay weysadii way ka jabtay hooyadii oo bilaa weyso ayay sidaa ku noqonaysaa la odhan maayo tani waa ilmaheedii yaraaye muxuu ka jebin waxaa jebinayaa isaga taabashadiisa maahe waa xubinkan la taabtay oo qofkiiba hadduu isagii istaabto ayaabay dee ka jabaysaa haddii cid kale markaa ka u taabtana waaba kasii mudan taha marka inta weysadu ay ku jabaysaana waa intaa uun waxay yidhahdeen culamadu marka labada gacmood la ysa saaro intaa isdaboolaysa weliba xoogaa lasu saa la ysugu yar cadaadiyo intaa isqabsanaysa intaa haddii lagu taabto ayay weysadu jabaysa laakiin haddii inta kale lagu taabto weysadu jabi mayso markaa naaqidkii labaad kaasuu noqonaya kii koobaad wuxuu ahaa wixii labada maaragtay dalool ka soo baxa ka labaadna labadii dalool oo mid ahaan la taabto ayaa markaa uu noqonaya ka saddexaadna wa talaaqii basharatay dakarin wa unha kulan ay kulmaan diirka ama jirhka laba qof oo lab iyo dhidi kale ah laba qof oo lab iyo dhidi kale ah jirhkoodu inuu istaabto balagaa labadaa qof oo gaadhay labaduba xadda shahwati heer qofku uu markaa ishtihaa iyo dareen yeelan karo oo qofka ka kale uu markaa waxa weeyaan dareen u geli karo mar uu qofku shahwad yeesho yacni dareen yeesho maaha inuu qaangaadhay maaha khasab maaha labaduba hadday doonaan may qaangaadhin laakiin laba qof oo labaduba dareen yeelan kara ilan qaangaarhka ka horba qofku dareen wuu yeeshaaye laba qof oo dareen yeeshay haddii ay labaduba yihiin oo halkaa gaadhay weysadii way iska jebinayaan laysa baynahumaa labadaa qof oo aanay u dhaxaynin maxramiyatun maxramnimo oo aan maxram isu ahayn laba qof oo aan maxram isu ahayn oo lab iyo dhidig rag iyo dumar kale ah hadday istaabtaan labadubana heer dareen markaa waxa weeye ay yeelan karaan ay gaadheen weysadii way kala jebinayaan maxramnimadii binasabin labada qof maxram waxay isugu noqdaan nasab oo dee walaalk waxa weya ninka walaashii maxram bay u tahay hooyadii maxram bay u tahay inantiisu maxram bay u tahay edadii maxram bay u tahay habaryartii maxram bay u tahay maxay ugu noqdeen nasabkay ugu noqdeen oo waa is de waxa weeye waa nasab ka dhexeeya iyo abtirsiin ka dhexaysa aw radaacin ama naasnuujin maxramnimo ku timid oo naas bay isla jaqeen inankan iyo inantani hadday naas isla jaqeen dee waa walaalay noqonayaan yaanay isla dhalanbaeh walaalay noqonayaanoo markaa weyse iska jebin maayaano isma geyaan aw musaaharatin ama maxramnimadu waxay ku timidba xidid iyo gacalnimo oo xaaskii uu qabay hooyadeed dee ninkii maxram bay u noqonaysaa maxramnimadaasi xaggey ka timid dee gacalnimadan iyo xididka inay ka timid inanteediibuu markaa saygeedii haga u qabaa markaa iyadii maxram bay u tahay hadday istaabtaan waxba isyeeli maayaanoo weysadii iska jebin maayaan bilaa xaailin waxay markaa weysada iska jebinayaanuun bilaa xaailin markii aan wax kala teedayaa jirin dee waa in jirku istaabto haddaan jirku istaabanin weyse jabi mayso laakiin markii jirku istaabto ayuunbay weysadu jabaysaa markaa la shardin maayo inay ujeeddo lahaayeen iyo inaanay lahayn haddiiba jirkoodu istaabtay walow labada gacmoodoo isku dhacayba iyagoo wax isu dhiibaya ama intuu suuqaa galay deetana waxa weeye isjiirjiir dhacay daraaddeed loo taabtay weysadii way ka jabaysaa inuu markaa dib usoo weysaysto ayaa dee waxa weeye ay noqonaysaa xaaskiisii markaa halkanay soo gelaysaa dee maxram isuma aha xaaskiisii ninka xaaskiisii weysadii markaa way ka jabinaysaa waalulcaqli kii afraad wuxuu noqonayaa caqligiioo zuula oo qofkii markaa waxa weeye umiyir doorsoomo caqligu muxuu ku zuulaa dee inuu waasho iyo inuu koomo galo ama su waxa weeyaan uu suuxo iyo inuu seexdo saddexdaba caqligu wuu ku zuuli karaa markaa kii waashay weysadii way ka jabtay kii suuxay ama koomada galay isagana weysadii way ka jabtay kii seexday isagana weysadii way ka jabtay weeyi ilaa man mid baa la soo reebi naama seexday qaacidan isagoo fadhiya mumakinan xalqata duburihi oo markaa wareegii markaa salkiisa duburkii markaa halkii saxaradu ay ka soo baxaysay wareegeedii dhulka markaa ku haya iyo wamaa xawlaha intii markaa hareerteeda ahaydba labadii baryood salka ku haya waxa weyaan dhulka qofka markaa sidaa dhulka salka ugu haya ee isagoo sidaa u fadhiya seexday kaasi isaga weysadu kama jabayso laakiin kii seexday oo dhan ee aan kaa ahayn kii waashay kii suuxay intaba weysadu way ka jabaysaa oo mar haddii caqligii zuulay waxaa la yidhi wuxuu qofkaasi de markaa halis ugu jiraa inay dee labadiisii markaa jid mxua xaggii dambe iyo xaggii horeba in dee waxawey ama kaadiya ay ka timaado ama neefiba ka timaado ama saxaraba ka soo baxdo ayuu qofkii halis ugu jiraa markaa mar haddii caqligu zuulo caqligaa intaa ilaaliya waxaa markaa noqonaya qofkaasi sidoo kale waxaa lamid kii sikhraamay kii waashay kii sikhraamay iyo kii suuxay iyo kii seexday intuba way weyse jabayaan kii seexday waxaa laga soo reebayaa kaa salka dhulka ku hayay markaa de isagu inaanay waxba markaa ka soo bixin ayay u badan tahay markaa isaga waa la soo reebiyo isaga weysadu ka jabi mayso laakiin kaa laftiisa waxay culimmadu yidhaahdeen waa inaanu aad u dhuubnayn sidoo kale aanu aad u buurnayn maxaa yeelay hadduu aad u dhuuban yahay dee lafihii unbaa dhulka haysanayo oo salkiiba inuu dhulkii ka kar ka koreeyo iyaa laga yaaba haddii uu aada u buuran yahayna dee iyadana waxaa laga yaabaa waxaan dhulka haystaa wax soo fogaadayba inuu yahay iyadana markaa ay markaa wax iska soo baxaan baa dhici karta baa markaa labadaa wixii aan ahayn haddii qofkii uu salka dhulka ku hayo weysadiisii markaa sidaa markuu ku seexdo weysadiisi way iska jiraysaayo kama jabayso wa ama alguslu halkaa wuxuu markaa kaga baxay weysadii weysadii arkaanteedii iyo wixii burinayey ba halkaas ayuu kaga baxay wuxuu ihi wa ama alguslu maydhigii miya fayajibu dee waajib buu noqon caynan fardu cayn buu noqon yacni qof walba wuu ku waajibi qof walba wuu ku waajibi maydhigii inuu maydhaa cala arajuli nin kasta walmar'ati iyo gabarh kastaba wuu ku waajibi idaa kharaja hadduu soo baxo liaxadihimaa ay min axadihimaa midkood hadduu ka soo baxo maniyun biyihii manida la odhanayey ee ilmuhu ka abuurmayey haddii xubinkiisii uu ka soo baxo waxa weeye taranka dee wuxuu noqonayaa qofkaasi qof uu ku waajibay maydhigii fii yaqadatin marka biyaha manidu ay soo baxayaan qofku qof soo jeeda ha noqdo aw nawmin ama qof hurdo ha noqdo ama qof soo jeeda ha noqdo ama qof hurdee haddii biyihii taranka ee manida loo yaqaanee ilmuhu ka abuurmayey ay qofkii xubintiisii ka soo baxaan qofkaa waxaa ku waajibay maydhi baa ku waajibayoo waa qof janaabooday walow qatratan waxaan soo baxay dhibic keliyaba hadduu doona ha noqdo dhibic quraba ha noqotee haddiiba ay biyo soo baxeen oy dibadda u soo baxeen maydhi baa waajibay haddaanay dibadda u soo bixin walow inay soo dhaqaaqeenba ha dareeme eh bannaanka haddaanay iman maydhi ku waajibi maayo markii ay bannaanka yimaadaan walow in yarba ha noqoto inta soo baxdee manina ay tahay oo biyihii taranka ay tahay ee ilmuhu ka abuurmayey meeshaa markaa maydhigii waa waajibay waa qodobka koobaad qodobka labaad waidaa uulijat haddii la geliyo alxashafatu xubintii dhinka inteeda hore fii duburin daba haddii la geliyo aw qubulin ama xubinkii hore ee dumarka la geliyo wain lam yakhruj maniyun maniyiba yaanay soo bixine weysadii maydhigii wuu waajibi wain lam yakhruj maniyun yaanay maniyiba ka soo bixin walaa waqaca intishaarun aanu dhicinna in markaa xubinku uu markaa waxa weeye istaagay oo uu markaa uu markaa fidayba yaanay dhicine kol haddii xashafadii ay xub ay gashay markaa qubulkii ama duburkii xashafadu waa xubinta ragga inta marka la xalaalaynaya la banneeyo marka la xalaalaynayo inta la banneeyo ayaa xashafo af carabi lagu yidhaahdaa haddaba xashafadaasi haddii xubinkii dumarka ama qofba dabadii ay gasho waxa waajibaya maydhi maydhigaasi yuu ku waajibay labadaba labada dhinacba labada dhinacba maydhigii wuu ku waajibaya la shardiyi maayo in markaa maniye ay soo baxdo mar haddii labadii xubin ay markaa waxa weeyaan isdhex galeen oo xashafadii ay wada maqnaatay maydhigaasi wuu waajibay la eegi maayo maniye miyay soo baxday mise may soo bixin sidoo kale la eegi maayo xubinka ninka meesha galay ma xubin markaa fidsan oo adkaaday buu ahaa mise muu ahayn la eegi maayo walaa waqaca intishaaru iyaduna saasay sheegaysa wain lam yakhruj maniyun walaa waqaca intishaaru wayajibu wuu ku waajibi cala almar'ati qofkii dumar ahayd iyadana maydhi baa ku waajibi ida nqaaca xayduhaa haddii dhiiggii maaratay caadadu uu ka go'o waa arrinta saddexaad tii koobaad waxay ahayd khuruuju lmani manidoo soo baxday tii labaadna waxay ahayd ilaaju lxashafati fii farjin xashafadii oo farji la geliyey qubul ama dubur ha noqdee tii saddexaad waa qofkii dumar ahayd in xaydkii dhiiggii caadadu uu ka dhammaado ka go'o wayajibu cala almar'ati gabadhii waxaa ku waajibi maydhi baa ku waajibi ida nqaaca xayduhaa marka dhiiggii caadadu uu ka istaagu ka dhammaado aw nifaasuhaa ama dhiiggii dhalmadu marka xaydku dee waa dhiigga caadada ee dumarku ay bil walba arkaan nifaaskuna waa dhiigga dhalmada ee qofkii dumar ahayd markay umusho ka soconaya afartanka maalmood ama wax ka yar ama wax markaa ka badnaan karaba dhiiggaana nifaas baa la yidhaahdaa dhiiggaa dhalmadana iyadana marka uu ka dhammaado ee uu ka go'o waxaa ku waajibaya inay ka maydhato aw waladad waxa kale oo gabadhii ay markaa ama qofkii dumar ahayd maydhi uu ku waajibi hadday umusho ama ay dhasho walow calaqatan waxay dhashay ilmo dhicisaba ha noqdo weliba hadduu doono xinjir dhiigaba ha noqdo marba haddii riximkeedii uu soo bannaanaaday wax ka soo baxeen ama ilmo dhammaystiran ha noqdo ama waslad hilibaba ha noqdo ama xinjirba ha noqdo dadkii yaqaanee dhakhaatiirtii iyo aqoonta u lahaa ay yidhaahdeen waa ilmo yaroo kaa soo qubtay waxaa ku waajibaya markaa inay maydhato walow yaanay dhiig markaa nifaasba arkin markaa qofkii dumar ahayd hadday umusho oo dhiig nifaasba aanay arag masaladaa waa in la fahmo dhalmadu waxay waajibinaysaa ama dhalmada waxaa laga maydhanayaa waa markaan dhiig nifaas jirin laakiin haddii markii ay umushay isla markiiba dhiiggii de nifaaska dhiiggii dhalmadu waa sida dumarka de u badan yihiin dhiiggii dhalmadu uu markaa uu ku bilaabmay de m waxba imika maydhan maysa marka dhiig uu ka go'o ayuunbay maydhanaysa laakiin haddii ay dhacdo gabadhii inay umushay wax dhiigana aan lagu arag oo ilmihii unu ka soo baxoo dhiigba aanu ka imanin miyay maydhanaysaa haa way maydhanaysaa maxay ka maydhanaysaa dhalmada lafteeday ka maydhanaysaa dhalmada lafteeda iyay ka maydhanaysaa awaladaad ama ti markaa xooga haddii ay dhasho iyadana way maydhan walow calaqatan waxa ay dhashay hadduu doono xinjir yaroo soo dhacday deetana dhakhtarkii uu yidhi waa ilmo soo qubtay ba hadduu doono ha noqdee waxa weeye iyadana way ka maydhani wa furuudulghusli maydhashada haddaba arkaanteeda iyo furuuddeedu ihnaani waa laba rukni alawalu ka koobaad niyatu طahaarati in qofku uu niyoodo inuu u طahaaro qaadanayo lisalaati salaad inuu u طahaaro qaadanayo inuu niyoodo salaad u maydhanayo inuu niyoodo inuu u طahaaro qaadanayo salaadii oo u maydhanayo deetana u sidaa ku maydho aw rafci اxadaثi اlakbari ama uu niyoodo inuu xadadkii weynaa iska kor qaadayo xadadka weyne waa inagin idhi waa wixii waajibiye maydhi marka wixii maydhiga waajibiyey inuu iska kor qaadayo oo uu iska markaa zuulinayo iska nadiifinayo haddii uu markaa uu niyoodo iska kor qaadayo waxay noqonaysaa markaa mid isagana u asaxday aw naxwihimaa ama wixii labadaa lamidu niyoon oo muxuu noqonayaa maalan inuu niyoodo inuu u maydhanayo inuu tukado inuu u maydhanayo inuu qur-aan akriyo inuu u maydhanayo inuu masaajid ka fadhiisto ilan masaajidkii ma fadhiisan karo qofkii maydhi ku waajibay inuu u maydhanayo inuu kitaabkii qur-aanka ahaa qaado hadduu waxaasoo dhan niyoodo way ku filan tahay laakiin maxaa halkan la diidi markaynu weysada soo marayna waxaynu yidhi haduu weyse niyoodo way ku filan tahay laakiin halkan markuu joogo hadduu yidhaahdo uun uu niyoodo inuu maydhanayo inuu maydhanayubuu niyoodo intuu galay meeshii tuushkii ayuubuu isku furay waan maydhay buu yidhi maxaad niyootay inaan maydho janaabadii miyay markaa ugu filan tahay taasi may maxaa yeelay maydhigaagani ma isqaboojin buu ahaa ma isnadiifin buu ahaa mise kii cibaadada ahaa ee lagaa doonayey buu ahaa lama kala garanayo maad kala sheegin marka inaad niyooto inaad markaa janaabadii ka maydhanayso ama qofkii dumaraad inaad xaydkii ka maydhanayso ama in salaad uu qofkana u maydhanayo ama inuu qiraaat quraan u maydhanayo quraan inuu aqriyo iyo wixii lamid ah inuu qaabkaa niyoodo oo markaa kii cibaadada ahaa uu niyoodo ayuu maydrhigii ugu asixi haddii kaleo maydhi uun iska niyooday ku asixi maayo laakiin weysadii hadduu weyse u niyoodo way asaxaysaa maxaa yeelay weysadu de iyadu waa cibaada uun mar walba laakiin maydhigu de gaal iyo musibo wuu maydhaa bilqalbi niyadani halkay ka imanaysa halkee laga niyoonaya qalbigaa laga niyoonaya oo niyada waajibka ihi waa taa qalbiga kitabku saynu shooro soo sheegnay wuxuu inoo sheegay wixii waajibaada sunayaashii inoo sheegi maayo oo sunayaashii kama warramaya hadda wuxuu ka warramaya waa maxay waa waajibaadkii markaa niyadii waajibka ahayd waa qalbiga weyn maca awali juz'in wuxuu la niyoon qaybta ugu horaysa ee yaksiluhu uu maydhayo min badanihi jirhkiisa marka ugu horaysa biyaha u istaabsiinayo waa inuu de niyadaasi jirto laakiin markuu madaxii soo maydhay uu soo dhaafay hadduu yidhahdo waa kii janaabada uu deetana sii wado intaa dambe way u asaxday laakiin madaxii baan maydhnay ilaan madaxii bilaaniyuu ku maydhay maca awali juz'in qaybta ugu horaysa waa inuu la niyoodo ee yaksiluhu uu maydhaye min badanihi jirhkiisa ka mid ah famaa ghasalahu wixii uu maydho qablahaa niyadaa ka hor wixii uu maydhaa laa yasixu miduu asaxaya ma aha fayajibu waxaa waajibi icaadatu gaslihi inuu dib ugu soo celiyo maydhigaa qaybtaa hore bacdahaa niyada dabadeed markaa madaxii markuu soo maydhay ee halkan marayo inta hoose u harsan tahay ayuu niyooday inuu janaabo ka maydhanayo deetana intii hoosuu maydhay waxa la leedahay intan hoose way kuu asaxday laakiin waxa dhimani waa madaxiie madaxii dib ugu celiyo dib u soo maydho athaani rukniga labaad waxa weeye tacmiimu badanihi qofku inuu jirhkiisii ku caam yeelo bilmaai biyihi jirhkoo dhan waa inuu biyihii gaadhsiiyo yaqiinan aw dannan ama uu yaqiinsado inay biyihii wada gaadheen ama malihiisa uu u bato malihiisu in biyahaasi ay wada gaadheen oo dee dhabarka xaggii dambe ma arkaysid haddaad de berkad ku dhacda ama aad meel quusto waa yaqiin in jirhkaagii oo dhan biyihii wada gaadheen laakiin markaa aad maydhanayso dee dhabarkii ma arkaysid marka aad malayso inaad iswada gaadhsiisay markaasaa maydhigii u markaa kuu dhamaystiray albasharati washacari diir iyo timaba waa inuu maydho jir iyo timo waa inuu maydho oo wada gaadho biyihi ay wada gaadhaan qofkii dumar ahaydee timuhu ay u tidcanaayeen waa in timahaa tidcan gudahooda biyuhu ay gaadhaan oo markay ku shubto ay markaa u malaysay inay gudihii wada gaadhsiisay markaasaa markaa ay ka asaxaysa haddii ay markaa ogaato inaanay biyahani gaadhaynin ilaa ay furfurto inay furfurtaa waajib bay noqonaysa fayajibu waxaa waajibi gaslu baaini kafiifi shacari timihii cufnaa gudahooda in la maydhaa maanta way waajibi markii meeshu gasli laga hadlayo markaynu ka hadlaynay weyso wa inag idhahan garhkii cufanaa dusha unbaa laga maydhi oo waajibkii noqoni laakiin marka maydhi la marayo maydhigii guda iyo dibadba garhkii waa la maydhi wayajibu waxaa waajibi gaslu maa wax in la maydho yaraahu naadiru qofkii eegayaa uu ka arkayo minal uduni dhegta dhegta lafteeda intaa dadka u muuqata ee qofka saa kuu soo eegaa uu arkayo dee intaasi waa dibaddii marka intaa dibadda iyada lafteeda in la maydho waajib wey gudaha uun baanad markaa biyihii inaad gaadhsiisaa aanay waajib kugu ahayn laakiin intaa muuqata inaad maydhaa waajib wey wamaa yadharu waxa kale oo la maydhi inta muuqanaysa xaalad taqawudi qofku markuu xaajada gudanayo min aduburi dabadiisii inta ka muuqanaysa ee markaa soo baxaysa marka qofkii fadhiista xaajada u fadhiisto inta markaa muuqanaysa ee bannaanka imanaysa iyadana in la maydhaa waajib bay noqon iyo wa tabaqaatii ee waxa way xalqadihiisa iyo laabatooyinkiisaasi in la maydhaa iyadana waajib bay noqon lakin wixii halkaa dhaafsiisan intaa markuu qofku fadhiisto ee uu kambaruursado ee xaajada u fadhiisto intaa dibadda ee muuqatay gacantiisu ay gaadhayso ee uu taaban karayo intaasunbaa in la maydhaa ay waajibi laakiin inuu markaa waxaa gudaha isku kalifo iyadu ma noqon mayso waajib kuma aha wamaa yadharu waxaa kaloo waajibi in la maydho inta muuqanaya min farji lmar'ati gabadha xubinkeedii iyo farjigeedii iyaduna idaa jalasad markay u fadhiisatay calaa qadamayhaa labadeedii lugood markay ku fadhiisatay kambaruursato inta markaa muuqanaysa xubinkeedii ayaa iyaduna ba dibaddii noqonaysa oo in la maydho ay waajibi ma aha qofkii markay dee taagan tahay waxaa laga yaabaa waxbaa qarsoon marka ay fadhiisato muuqanaya intaa markay fadhiisato muuqanaysaa dee jirkii dibadday la mid tahay waa arrimaha muhimka ay tahay in la ogaado waxa weeyaan laga warhayo maxaa yeeley maydhigani waa maydhi cibaado ah cibaadooyinkaaga ay ku xidhan yihin oo salaaddii ay ku xidhan tahay sidaa daraaddeed inuu qofku ogaado maxaa ay waajib ku tahay oo maydhigii intee laga doonaya aad bay muhiim u tahay marka inaad dibaddii maydhaa lagaa doonaya jirkaaga wixii dibad ah inaad maydho markaa dibaddii waa intee dee waa ilaa intaa markaa aad fadhiisato dabada iyo xubinkaa kale dumarkaba wixii ka muuqanaya waa saas wax weeye dibaddii bay xisaabsan yihiin oo oogadii sare ayay xisaabsan yihiin markaa in la maydho weeye wa baaini qulfati man lam yukhtan waxaa kale oo dibaddii xisaabsan oo oogadii xisaabsan baaini qulfatin qulfadii gudaheedii qulfati man lam yukhtan qofkii aan la xalaalayn ee aan la gudin haragin haraggan qofka laga goynayo marka la xalaalaynaya ayaa qulfo la idhaahdo haraggan ragga caruurta marka waxa wey la xalaalaynaya laga jaro yaa waxaa la idhahdaa qulfa af carabiga soomalidu malaha buuriyu bay iska tirahdaa baan u malaynaya xubinkiina saasuba haddana la odhanaya haddaba qulfada haragga ah haddii qofka aan la xalaalayn oo aan la gudin oo aan laga goynin dee in gudihiisii lasoo maydho oo xashafadii lasoo wada maydho oo qulfadaa lafteedana gudaheeda lasoo maydha waajib bay noqon in qofka dee la xalaaleeya waajib weeye laakiin haddii aan la xalaalaynba maalan oo uu janaaboobo maydho uu ku waajibo dee waxaa waajiba gudaha in lasoo maydho maxaa yeelay xashafadu siday u dhan tahayba dibad bay xisaabsantahay iyo oogadii bay xisaabsan tahay wa baaini qulfati man lam yukhtan haraggaa markaa waxa weeye qofkii aan la xalaalaynin aan laga goynin ee laga gooyo ay ahayd gudihiisa in la maydho iyo wamaa taxtaha waxa ka hooseeya oo xashafadiia in la maydhaaba waajib bay noqoni fayajibu haddaba waxaa waajiba an yajriya almaau biyuhu inay markaa dul cararaan biabcihi iyagoo markaa biyuhu de sidii caadiga ahay u socon jireen u socda calaa kulli daalika waxa la yala waxaynu soo sheegnay inay biyuhu dul cararaan oo biyihii la dul mariyo ayaa waajibku noqonayaa markaasuu noqonayaa markaa mayrigii mid xasilay haadaa wsala allahu waslm calaa nabiyina moxamed wallahu aclam